sandhar aada baad umahadsan tahay waxaa ji muddo laba toddobaada wax ka badan ayaa waxaa ka socday wadahadal ay markaasi ku wada xaajoonayeen fuud ka socda amerika ka kala socotay mucaaradka oo markaasi hogaamiyo real mashaak iyo mashaar iyo dhanka oo isagana madaxweynaha salfaker meardid isagana oo erga oo dirsaday oo kusugnaa magaalada disaba gaar ahaan hotelka shirdon oo muddo toddobaada socotay mucaaradka muddo dhan iyo maalmaha waxaa laisla dhaafi waayey oo in badanna ay ku dhawaatay in shirka lagu kala kaco arrimo aada xasaasi ahayd oo mucaaradka ay dalbanayeen dhanka dawladdana ay go-aan cad kasoo istaagtay oo ah in dawladdu aysan diyaar u ahayn inay fasaxdo ama ay xabsiyada kasii dayso kow iyo toban nin oo markaasi u dalbadeen mucaaradka in si deg dega loo sii daayo sidoo kalena in lasii daayo ama laga bixiyo ugandeska ay dalbadeen waxyaabihii dalabkii damagaal kasoo baxa kamid ahaa in dawladda mucaaradka ay dalbadeen ciidanka ugandeska ay ka garab dagaalamaya dawladda in wadanka si deg dega uga baxaan arrintu meel fog isla gaartay maalnimadii shalay ahayd ay gal xili dambe ayaa waxaa heshiis lagu gaaray in ay si deg dega muddo afar iyo labaatan saacaod heshiis gelaya dhaqangelaya oo ah xabajoojin xabajoojin deg dega in wadanka lagu dhawaaqo sidoo kale waxaa si diblomaasiya ahaan lagu heshiiyey in lasoo dayi doono kow iyo toban kamid a dadkaasi laakiin lama sheegin xilliga soo dayi doono sanere waan gartay marka fidow inteen leeg baa laga yaabaa in heshiiskani uu dhaqangal noqdo oo uu sii raago dhaqangalka markaan eegno iyo hadaladii dhawaan malaha kasoo baxay oo inta badan siyaasiyiinta siyaasiyiinta ee dawladdaasi koonfurta sudan ay kadhaafsanayeen waxaa jiray in madaxweyne ku-xigeenkii xilkaa laga tuuray marka haddare hadda mucaaradka ah arbacadaha waxa uu waraysi siiyey wab la yihahda abar nile times oo koonfurta sudan kasoo baxa wuxuu ku hanjabay in dagaalka marnaba uusan dhammaaneynin ilaa wadanka ay ka saaraan amaba ay ridaan ciidamada maxaate dawladda kasoo horjeeda marka saameyn badan bay ku leedahay kale waaqica iyo markaan eegno dhulka iyo sida loo kala haysto iyo gobolada aadka u saameeyeen oo aada u fara badan iyo hadalada kasoo kala baxaya iyaduna aada saameyn badan leedahay gobolka cali niil ee magaala madaxiisa caasimada ee aadku dagaalka ugu socday malakaal waa meesha ay ku yaalaan celasha shidaalka sidoo kale gobolka jongali caasimadiisa boor oo isaguna labada meel ee aadka isku hayeen inkastoo jiraan gobolo gale sida gobolka waxda iyo caasimada jubal afrikeeda marka labadaasi meelba waxa moodaa mid marka laga soo baxsado inay kale haystaan baraad waxaa laga saaray magaalada boor sida uu sheegtay ciidamada mucaaradka halka dhanka kalena gobolka caaliniil iyagana qabseen marakaal ay dhaheen annaga qabsan marka meelo fara badan haysaa midba mid kalena waxa uu isku diyaarinaya dagaal ah in uu kula wareego meelaha ay haystaan marka waxaad moodaa inay dhulahaanta marka u waagto waaqica iyo hadalada la isdhaafsanayo iyo sida loogu qancila ay ahay iyo hataa markaan eegno heshiiska maalimada shalay kasoo baxay kow iyo tobanka ah inuusan caddayn ilaa iyo imaka marka waxaasoo dhan loo saameyn karaa dhamaanka leeyahay waan adag waad kaa doontaa in gudaha ay ugu dhaqan kalo si dhaqsiya weliba xilligan kooban ee hadal afka sasa gudaheeda waay marka haddaan ka hadalno dadkii ka barakacay amaba ka qaxay dagaalkan ka socda south sudan meelaha ugu badan ay kala tageen iyo xaaladooda siday hadda tahay waa masada sandhero waxaa jirto report ama warbixin ay soo saardaan qaramada midoobay oo todobaadla ah ayaa waxay ku sheegeen in maalinimadii shalay ay soo saareen in dadka barakacay gudaha dagaalka u bilowday ee shan iyo tobankii bishii hore december ilaa xilligan oo gaarayaan ku dhawaad nus milyon ama shan boqol oo kun oo dadku ah dadka gudaha ku barakacay waxay sheegeen toddobaatan kun oo kamid a dadkaasi inay ku jiraan xeryaha qaxootiga ee gacanta ku hayaan qaramada midoobay ee ku yaala gudaha koonfurta sudan labaatan kun oo kamida dadkaasi waxay sheegeen in ay dhankan sudan usoo gudbeen oo sudan xuduud ala leeyihin ay usoo baxsadeen inka badan waxa leeyahy gudaha ay ku wada baxsadeen oo xaaladooda la ogeyn waxay sidoo kale ay sheegeen in dagaaladu saameyn fara badan ee labada dhanba ay qaramada midoobe ku eedeysay dhanka dawladda iyo dhanka mucaaradkaba inay sameeyeen afdambi ah inay caawinooyinkii dadka shacabka lagu talagalay ay la wareegeen marka waxaad moodaa in labada dhanba ay saameyn fara badan ku leedahay marka caasimada boor oo iyadoo laba boqol oo kilomitr dhanka waqooyi u caasimada jubba waa meelaha dadku aadka u badan ee lagu laayay wa aadayn u adag tahay dadku dhimashada iyo ilaa haddana korba ay usii garci kartaa warbixintaasna waxaa lagu sheegayaa inay kasii bari dadka ay ku dhibaatoobay dagaaladaasi intuu socday